الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حسوق أرني هل مؤلف باب صلاة المسافر رخص قصر أربع, أربع فرض أداء وفائت في سفر إن قصد ستة عشر فرسخا ذهابا في السفر المباح حتى آبا وشرطه النية في الإحرام وترك ما خالف في الدوام وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحداذين كالعشاءين كما يجوز الجمع للمقيم بمطر لكن مع التقديم إن مطر عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي في جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى وشرطه النية في الأولى وما رتب والولاء وإن تيمما والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور في مرض قول حكي وقوي واختاره حمد ويحيى النووي فهو صلاة الخوف أنواعها ثلاثة فإن يكن عدونا في غير قبلة فسن تحرس فرقة وصلى من يوم بالفرقة الأولى وركعة تتم وحرصت ثم يصلي ركعة في الفرقة الأخرى ولو في جمعة ثم أتته بهم يسلم وإن يكن في قبلة صفهم صفين ثم بالجميع يحرم ومعه يسجد صف منهما وحرص الآخر ثم حيث قام فليسجد الثاني ويلحق الإمام وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكنهم ركبانا أو بالإيمان وحرموا على الرجال العسجدة النسي والتمويه لا حار الصدى وخالص القز أو الحرير وغالبا إلا على الصغير إن شاء الله تعالى إن تاسو عشر كانوا مانتا كساب سنان دانا لبدا باب باب صلاة المسافر يا باب صلاة الخوف كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى أسبوع أساس على دليل لمان دونا وحول رخص قصر أربع فرض أداء وفائت في سفر انقصد رخص وحال رخصيي qasru arbacin afarey in la gaabiyo oo salaadaha afar afarta ragcadooda kuwaasoo fardin faralka ah adaa ay adaa-in wakhtigoodiina joogo iyo wafaa'itin mid tagtay oo la qadaynaya fii safarin ku tagtay laguna qadaynayo in qasada waase safarkaa hadduu u qasday inuu aado meel jirta sittata cashara farsakhan lix iyo toban farsakh dahaaban sii socodka iyo tegitaanka fi safari lmubaaxi weliba safarka mubaaxa ee bannaan xataa aaba ilaa uu ka soo noqdana wuu gaabin karaa labadan beyt mualifku raximah llahu tacaala axkaam dhowra ayuu ku sheegay xukumka koobaad salaadaha afarta ah in la gaabin kara weeye oy ruqsad tahay gaabinteedu marka shuruudeeda la helo salaadaha in la gaabin karana qur-aanku waa sheegay gaabinta salaada ee nusuusta kitaabka iyo sunnadu ay sheegeenna qasrigu waa laba nooc qasru cadadin iyo qasru sifatin in sifadeedii la gaabiyo oo la fududeeyo iyo cadadkii tiradii in lasoo gaabiyo safarku wuxuu khaas la yahay qasru cadadin wey waxa laga hadlayo waxaa la gaabinayana waa saddexda salaadood ee afareyda ee afarta ragcadooda duhurka casarka iyo cishaha amaa labada kale maqribka iyo fajarka inaan la gaabinaynin dawaahirta nusuustuna waa tustay culimmaduna waa ku ijmaaceen sida imaamu nawowi iyo keyrkiiba raxmat ullaahi calayhim ay ijmaaca u soo guuriyeen iyo ibnulmundir iyo rag badan rukhisa haddaba waxaa la ruqseeyey qasru arbacin afartii in la gaabiyo oo laba keliya la tukado oo laba laga dhigo ilaahay baana yidhi waidaa darabtum fi lardi dhulka haddaad ku safartaan falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati dembi idinkama saara salaada inaad gaabisaan in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu gaalada inay idin fitneeyaan haddaad ka cabsataan oo cabsi jirto ayadda daahirkeedu laba xukun buu tusay safarka salaada in la gaabin karo waa tusay wuxuuna tusay in la gaabin kara bishardi inay khawf iyo cabsi jirto shardigaa khawfka iyo cabsida ah sunnadaa nasakday nabiga sala allahu alayh alih wasalam walidaalika xadiidkii yacla bni umaya imaamu muslim fii saxiixii ku warinayey waa kii la weydiiyey waxaan la yaabnay aayadda waxaana la yidhi in khiftum hadaad cabsataan annagoo aaminoo safarana waan gaabinaynaa markaasuu wuxuu ninkii taabiciga ku yidhi cajibta mimaa ajibtu cajibtu mimaa cajibta min waxaad la yaabtay aniguba waan la yaabay fasa'altu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam markaasaa nabiga weydiiyey nabigaa wuxuu yidhi buu ihi sadaqatun tasadaqa allaahu bihaa calaykum faqbaluu sadaqata waa sadaqa iyo hadiyad ilaahay idin siiyey oo rukse ee aqbala oo qaata halka daba mualifku wuxuu ka cabiray qasriga salaadaha la gaabinayana sunnada nabigaa caddaysay kuwa afarayda ee afarta ragcadooda inay yihiin oon maqribna la gaabinin fajarna aan la gaabinin qasrigu haddaba daahirka aayaddu waa ruksa lana samayn karo lagana tegi karoo la dhammaystiri karo maayo waayo waxaa la yidhi falaysa calayka calaykum junaaxun siiqadaa nafyuljunaaxi culimmadu waxay u yaqaanaan waxyaabaha siiqiya erayada ibaaxada iyo bannaanaanshaha faa'iideeya culimmada qaar ba waxay qabaan in la gaabiyo inay waajib tahay waayo nabigu sala allahu alayh ali wasalam weligii isagoo safara salaad ma dhammaystirin culimmada waa la dheerayn karaa lehna waxay leeyihiin waa sax isagu ma gaabinin isagu ma dheeraynin laakiin saxaabadiisii baa dheeraysay daahirka qur-aankuna rafculxaraj rafcu junaax buu ku magacaabay saas darteed bay rukso ugu magacaabeen ruksa mubaaxa weeyey yidhaahdeen koodeebaa fadli badan oo masale ay isku nisaac iyo khilaafku ka taagan yahay oo culimmadu ay isku hayaan salaadaha la gaabinaya haddaba waa afarayda faraa'idka ah waajibaadka ah oo weliba adaa fii waqtihaa joogta waa salaada waqtigeedii joogtee salaad la qadaynaya ma aha salaada la qadaynaya waxaa la gaabin karaa wafaa'itin fii safarin safarka dhexdiisa salaadaad gaabin lahayd hadday kaa tagto oo hurdiya halmaan bay kaaga tagtay ama si kale aad usoo ubaaha kaaga tagtay inaad qadaysaad damacday haddaad fi safari dhexdiisa tukanaysana waad gaabin kartaa wafaa'itin fii safarin waxaa ku lamaan mid tagtay safarna ku tagtay safarna lagu qadaynaya weeye fii safarin wafaa'itin mid tagtayoo fii safarin dhacday tegitaankeedii iyo qadaheedii labadaba safarka dhexdiisii ay dhaceen walidaalika shaaficiyadu wasaalkan waxay ku daraan qawaacidda ay leeyihiin labada jaanib jaanib alxadar iyo jaanibu safar ulliba jaanib alxadar baa la qaalib yeelayaa walidaalika salaada hadday fi lxadari kaaga tagtana waxaa weeye tamaamka qaaliba hadday fi safari kaaga tagtay ood fi lxadari ku gudanaysana iyadana itmaamka raajixa bay leeyihiin waxay yidhahdeen waxaa loo deliishaday xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey ee abu daawuud iyo keyrkii wariyeen ibni cabaas ay taqliibu jaanib alxadar salaada cadadka rakacaadkeeda qasri iyo tamaamka ay u deliishadeen xadiidkaasaa wuxuu ahaa ibnu cabaas baa waxaa la weydiiyey niyow markaanu soo xajino haddaanu keligaya tukanna waanu gaabinaa haddaanu reer maka idinku xirannana waanu dhammaystirnaaye maxay tahay wuxuu yidhi tilka sunnatu abilqaasimi sal sl saasay sunnada nabiga ah haddii adigoo musaafira nin muqiima aada ku xirato waa inaad dhammaystirtaa lama kala qaadin qadarka salaadaada aad kaga xiranayso in yar iyo in badan lama kala qaadin halkaa waxaa ka muuqata bay yidhaahdeen xataa laba ragcadood oo u dambeysay haddaad ka soo gaarta adigu waa inaad dhammaystirtaa lianna jaanib alxadar baa la taqliibinayaa talabaadna isagaa asal ah bay yidhaahdeen kani waa ruqsawn loo jideeyo mubaxa mar hadday labadiiba isbarbar dhaceenna jaanibka maa kaana akara camalan fa huwa akaru fadlan ee marka kan camalka badan ee rakacaadka badan baa fadliga badan halkaasay la maray fuqahada shaaficiyadu kadib wuxuu ka hadlay safarka lagu gaabinayaay waa intee wuxuu yidhi waa in qasada hadduu u qasdo ستة عشر فرسخا لح iyo toban farsakh halka farsakhi caadi ahaan qiyaastii waxa u dhigmaa ilaa kow iyo toban kilomitir buu dhigmaa si kale haddii loo akriyo halka farsakhi saddex mayl weeye laakiin ugu maylka marka la xisaabayo xisaabtii hore maylka sida loo xisaabi jiray iyo maylka mayliska hadda sida loo xisaabayo way kala badan tahay mayliska hadda sida loo xisaabayo aad bay uga yar tahay sidii waagii hore loo xisaabi jiray adigu kow iyo toban kilomitr waxaad u qaybisaa saddex saddex mid waliba wuxuu noqonayaa saddex kilomitr iyo waxoogay shaaficiyadu satata cashara farsakantay xisaabeen haddii la xisaabo ilaa boqol toddobaatan iyo shan boqol toddobaatan iyo lix kilomitr wey laba masala marka dadka mucaasi dad badan isaga khaldantay maylka ay fuqahadii hore sheegayaan oo saddex kilomitr iyo waxoogay u dhigma iyo maylka hadda la sheego oo laba kilomitr ka yar saddexdii mayl baa lix iyo toban farsakh afartan iyo sideed mayl bay xisaabeen oo laba kilomitr ka yar markaasay sideed tabeeye ku keeneen laakiin xisaabtii fuqahadii hore ee shaaficiyadu boqol iyo toddobaatan iyo dhowr kilomitr wey waxa salaad lagu gaabin karee safarka masaafada qasru salaadka ay gasho intaa wey walidaalika fuqahadaasi maynan ka tegin haddii si fiican loo xisaabi lahaa xisaab lagu qaldamo maynan ka tegin waxay yidhaahdeen ilaa tallaabay u xisaabeen lix iyo toban farsakh oo min saddex mayl ah farsakhi waa saddex mayl oo afartan iyo sideed mayl ah maylkii wuxuu u dhigmaa afar kun oo tallaabo tallaabadii waxay u dhigantaa saddex lugood oo la isa saaray ilaa saasay u xisaabeen marka haddii aada afar kun oo tallaabo oo tallaabadiiba saddex gomadood u dhiganto aada xisaabto waxay tegi maylkii saddex kilomitr iyo waxoogay ku tegi walidaalika xisaabtoodii farsakhu wuxuu u dhigmaa halka farsakhi intaasuu u dhigmaa haddii lix iyo toban farsakh lagu dhufto kow iyo toban adigu kow iyo toban kilomitr waxaad ku dhufartaa lix iyo toban farsakhoo min kow iyo toban kilomitira boqol toddobaatan iyo waxoogay kilomitr bay tegi haddii aada saddex mayl oo min afartan iyo lix mayl oo min saddex kilomitr iyo waxoogay aada ku dhufatana intiibay iman walidaalika intaas duuduubkeedu waa imisa farsakh waa imisa mayl waa imisa tallaabo waa imisa dhudhun waa imisa qadam iyo gomadood bay sheegeen laakiin halka khaladku ka yimid waxaa weeye magacan maylkiihi cadadka kilomitrka uu dhigma xisaabtii culummadii hore iyo cadadka kilomitrka uu dhigma hadda maylkaan xisaabanaa kala yar xisaabtii dambeaynu ku dhufsanay maylkii ilan farsak hadda lama isticmaalee fuqahadu maxay dhaheen afartan iyo sideed mayl wey afartan iyo sideed maylis waxaad ku dhufataa inta kilomitr hadda ay tahay sideetan iyo dhowr sagaashan dheh bay yidhahdeen ama sideetan toddobaatan iyo waxoogay sideetan gaarsii haddaad labada kilomitr iska buuxisay waxaa weeye waa iska sagaashan iyo waxoogay laakiin markay ka yaraataa sideetan iyo dhowr halkaasuu khaladku ka yimid saa darteed dee inay ku baraarugaan way qolyaha take away take awayga sagaashanka kilomitr intay baxaan soo noqdaan shaaficiye masaafatu qasri baan gaarnayle boqol iyo toddobaatan iyo dhowr kilomitr ha socdaan hadday calaa madhab fuqaha shaaficiya ay rabaan labada mayl yaana isaga qaldamin dihaaban oo sii socda tirada lix iyo tobanka farsakha ama boqol iyo dhowr iyo toddobaatanka kilomitr ah macnaheedu ma aha isku dar sii socod iyo soo socod xisaab ma aha waa sii socod meeshaad gaaraysa keliya arrintaas waxay u daliishadeen fuqahada shaaficiyadu aahaarta asaxda ee ibnu cumar iyo ibnu cabaas ibnu cumar ibnu cabaas baa waxaa laga wariyey imaamu lbukhaarina mucallaq uu ku wariyey fii saxiixihi siiqada nooca siyaqujasmiga ihaahdona inuu asaxay uu tilmaamayo ba wuxuu leeyahay kaana yaqsuraani wa yufطiraani fii arbacati buradin famaa fowqa dalik afar gelin socod iyo wixii ka sarreeyay salaadna ku gaabin jireen kuna afuri jireen gelin socod waxaa looga jeedaa salaada subaxii hore inuu qofku dhaqaaqa lugeynaya meeshay qoraxdu ku kululaato ee qoraxdu bartamaha ku dhowaatana uu dego oo nasto afar jeer sidaa uu sameeyo intaasa arbacata buradin ama arbacata marxalatayni looga jeeda arbacatu burad iyo marxalatayni way iswaafaqsan tahay arbacatu burad waa afar gelin marxaladuna masiiratu yowmi wey maa labadii maalmood labadii marxalo waa laba maalmood afartii gelinna waa laba maalmood marka haddii lagu yidhaahdo afar gelin socod oo arbacatu buradin ah iyo marxalatayni haddii lagu yidhaahdo natiijadu waa isku mid weeye tirada iyo xisaabta kadib wuxuu yidhi taa markay deliishadeen waxay yidhaahdeen taasoo kale laa yuqaalu miluhu bira'yi arrintaa ibna cabaas an wax khilaafsan oo ka sugan ma arag laakiin ibnu cumar waxyaaba badan baa ka sugan waxaa ka sugan ibnu cumar aahaaray ka mid tahay inuu dhihi jiray innii la usaafiru saacata min annahaari fa aqsur saacad maalin kamid aan safraa markaasaan salaada gaabin waxaa ka mid inuu yihi low kharajtu miilan qasartu salaata hal mayl haddaan safro salaada waan gaabin waxaa ka mid inuu ahaa maka isagoo jooga haddii uu mino u baxo ilaa shan kilomitr meelahaa dhan salaada wuu gaabin jiri way ka sugan tahay mar waxaa laga hayaa tuqsaru salaatu fii masiirati alaaati amyaalin saddex meel inta loo socdaa lagu gaabin intaba cabdillahi bn cumar waa ka sugan yihiin shaaficiyadu waxay yidhaahdeen inta badankood waxay isku dayeen low kharajta iyo low saafarta iyo magaalada intaa ka baxa haddaan intaa sii socdo waan gaabin karaayo nihaayatu safar kama hadlayo laakiin tuqsar salaatu fii masiirati alaaati amyaalin meel saddex maalmay loo socdo walidaalika culimmada qaarkood nas sariixa horta ma jiro inta aan ogahay ma jira nas sariixa oo tilmaamaya masaafada intaa la eg baa lagu gaabin ama intaa ka yar laguma gaabin kara ku xiraya maanan arag haddii aan nas sariixa culimo badanna waxay yidhahdeen ma jiro hadduunan jirin safarkii maxaa lagu xadaynayaa ma safarkii curfiga iyo isticdaadkaynu u celinaa sida culimmadu qaar qabaan mise curfi iyo isticdaad haddii loo celiyo curfiga dadkuna wuu kala duwanaan ikhtilaafu axkaamna way ka dhalan ee cadad masaafaan u samaynaa iyadaa mundabi ah labada arrimood bay culimmadu u qaybsan yihiin qowlkan dambe cadad masaafaha loo sameeyo iyadaa wax go-an oo la tix raaci karaa bay fuqahada jamhuurtoodu u badan yihiin kan kale waxay uga carareen oy fuqahadu uga tageen laba arrimood waxay idhaaheen mundabit ma noqon karo axkaamta sharciga waxa lagu xirayaay waxa koobanoo la garan kara bilow iyo dhammaad baa fiican safarka curfiga iyo isticdaadka loo celiyana mundabit ma noqon karo ikhtilaafu axkaamna wuu keeni ikhtilaafu axkaamku wuu keenaya waxay yidhaahdeen ani adigaa israacayna dikaan u soconnaa galabtiina waan soo wada noqonaynaa aduu lacalla wax walbaba dhacbaa tiri oo alaabtaadii baad diyaarsatay aniguna aayar labadii mareen qabay baan ku aaday adiga de safar baa isu diyaarisa ana safar isuma diyaarinin labadeenni waxay noqon adna inaad gaabisa ana aan dheereeyo waan wada soconnaa gaari waan wada raacnay meel baan wada tagnay waan soo wada noqonnay waxay dhaheen ikhtilaafu laxkaam dad safarkooda iyo masaafadooda iyo socodkooda isku mid yahay baa ikhtilaafu laxkaam keeni waxaa kaloo dhalan bay yidhaahdeen laba nin oo saakas aaday mombaasa midna macallin ka yahay midna dan kale ka lahaa galabnimadiina soo wada laabato diyaarad intay ku baxeen diyaarad ku soo noqday baa midna loo ogolaan inuu gaabiyo midna aan loo ogolaanaynin inuu gaabiyo waxay dhaheen laba ninoo isku xaaloo isku safarkooda iyo masiiradooda iyo raaxiladooda isku mid tahay midna gaabinaya midna uusan gaabinaynin waayo curfigu midna waa macallin cashir soo bixiyey midna waa nin safray oo soo danaystay labadaa nin ninna ha gaabiyo ninuusa gaabinin baa ka dhalan nafsu masala waxaa ka dhalan soonkii midna waa afuri karaa midna ma afuri karo xukmu safar axkaamtii haddii la siiyo axkaam badan baa ku lamaan oo haweentii maxram intay u baahanaysaa waa ku lamaan ikhtilaafu laxkaam ashkhaas xaaladooda iyo xaalkoodu mutasaawi yahay ikhtilaafu axkaamihim baa dhalan bay yidhahdeen mundabitna ma aho curfiga dadku isku mid maaha oo hadda halkan haddaynu nimid qowmiyaad badan baa isugu yimid waxaa dhici karta curfiga soomaalida ee safarka iyo curfiga hindiga ee safarta iyo cur curfiga dadka deegaanka inuuga soo horeeye loo tiiriye safarkoodu inuu kale laba noqdo oo ficlan anugu waa arkay yurub baan joognay laba qowmiyadoodoo mus dhowr saddex qowmiyadoodoo muslima iyo gaalan ku wada deganeen dad ka soo islaamay qowmiya turkiya curfigii safarka ay u yaqiineen iyo qowmiyada maqrib alcarabi wadamada marocco ugu badan jazaair iyo tunisna ku jiraan waxay safar u yaqiineen annagoo soomaaliya safar waxaan u naqiinay intaba waxaa naga duwaadinaday dadkii yurubiyaanka ahaa ee islaamay aan meesha ugu tagnay safar maxaa la yidhaahdaa haddii wadanka dibadiisa loo baxa keliya safar loo yaqaanaa curfigoodu safar wadan gudihii maba noqdaba magaalo heblan gaaray maahane laakiin haddaan magaalo kuu dhowo wadanka xuduudka tallowda waa safar magaalo fog oo wadanka gudihiisa haddaan aadana safar maa curfigooda marka su-aalihii dadkii muslimay iyo dadkii oo dhan masaajid baan wada joognaa waxaa la yidhaha anu noqona curfigeenna safar qoortaa la isla gala marka maxaa safar la yidhahda kaasaa la yidhaha maaha maxay noqota marka ma curfulwaafidiin baa la ictibaarin mase curfulasliyiin ma dadkii wadanka loogu yimid curfi badan qaadanaa mise dadkii soo masaafurka ahaa ee yimid ee wadanka soo degay curfigay wadankoodii kala yimaadeen aan curfigii turkiya marocco iyo soomaaliya baan qaada soomaliyan qaadanaa mise curfiga wadankaan joognaan qaadanaa macnaa waxay leeyihiin mundabit maaha saa darteed axkaamtii cilalkeeda laguma xiri kara shay aan mundabit ahayn lihaadihi asbaabi bay fuqahadu uga warwareegaan jamhuurtoodu in curfigaa safarka loo celinaya ay yidhaahdaan maadaama waxay dhahdeen nas caddaynaya oo amraya curfiga loo celiyo uusan jirin na amraya ee muska mujarad qawaacid culimmadu qaarkood ay yidhaahdeen wax kastoon sharciga iyo curfigu luqaddu xad u samaynin curfigaa loo celinayaa qaacida culimmadu ay tahay nas sariixa aynan ahayn ishkaalaadna ay ka dhalanayaan war nimayo aahaartan xaggeeda aan isaga wareegno akaa halkaa wax ka luuqluuqanay fuqahadu saa ugu bateen fuqahada qaarkood waxay soo muujiyeen oo kale ishkaal kale oo dhib batay waxaa lay gabadhii markay safrayso maxram bay u baahan tahay maxramkay u baahan tahay ma masaafaan ku xirnaa ama safar ha noqdo ama yaanu noqonine mise kuma xirna xadiidku wuxuu leeyay an tusaafira qaar wuxuu leey an tusaafira masiirata yawmin walaylatin xukmu safari curfan hadduu baxo ay gabadhii macalimad ka noqota mambaaso diyaaradna sii raacda soona raacdo maxram ma u baahan tahay ilaa mambaaso mise uma baahna haddaan masaafo ku xirnana haa haddaan curfiga u celinana waxay dhaheen maya diyaaradda ha iska sii raacdo ha iska soo raacdo wixii aan laakiin labada gabdhood ee wada socda tii joogta saa ugu noqnoqotana maxram uma baahna tii kalena maxram bay u baahan ishkaalkaana waa nagu imanaya ishkaalaad saas oo kaleeto oo tira badan bay fuqahadu dartood iyagoo ka cararaya bay masaafada jamhuurta fuqahadu aada ugu dhegan yihiin marka aada ha ula yaabina haddii la yidhaahdo nas gaaraba male maxay fuqahadu ugu dhegan yihiin markaad tidhaahdaan maqaasid maqaasid ishariica iyo cilal ilaxkaam bay ilaalinayaan way fiirinayaan cafu waa ku dheeraaday inaan loo bahnayn kadib safarkaas lagu gaabinaya salaada shardi buu leeyahay fi safari lmubaaxi safarka mubaaxa ah weeye safaru lmacsiya maaha safarku waa laba qaybood safar mubaaxa iyo safar macsiya safarulmacsiya waxaa la yidhaahdaa safarka dembiga ahee waxaad u socotaba dembiga yahay waxaad u socotaa tuuga iyo inaad wax soo xadaad u socotaa inaad wax soo boobtood bililiqaysataad u socotaa dad muslim oo cismaalkooda iyo naftoodu macsuum yihiin baad dilkooda iyo dagaalkooda u socotaa waxaan rabbi banaynin baad u socotaa oo safartaaduba waxay u caqidantahood u socotaa waxaan sharcan banaanayn nicamku rukhasku waa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u fududeeyeyo dadku u kaalmaysanayaan duruuftooda waana nicamki ilaahay ayib ninkii intaa u socday rag buu rabaa la soo dagaalamo oo ninkii qabiilka ku duulayee soomaaliyeed baa salaad tukaday waa warnia muslimna waa ku duulaysaa salaadna waa tukanaysaa waa side rag baan colownay rabbi maana coloobin buu yidhi aniga rag baan culownay rabbi maanan culoobin innaga soomaali waa ka qabaa'il baa islaynaya ree hebel iyo ree hebel baa isku duulaya ama wadaaddaa islaynaya calaa wejhin aan banaanayn oo fitanay isu laynayaan safarkaa loo safray iyo dagaalkaa loo baxayo axkaamtii rukaska ee qasru salaati iyo soom la afuri iyo salaatu lkhawf iyo ma yeelanaysaa asaxu lqowleyni cinda ahlilcilmi waa maya waayo macaasida in loo kaalmaysto nicamkii ilaahay waxaa lagu yihi ruksatu fitri baad yeelan kartaa waad afuri kartaa haddii anigu dad baan ku duulayaaye raashinka waxaan usii xoogeysani oo ruksa la ii siiyo dembi ahayn saa ninkan si fiican fooda uga maleegi laha la dagaalami laha sooma ruksadii sharciga waxaan u kaalmaystay inaan dhargo halka sharciga intee laygu adkeeyo la dhihi lahaa ama labada dembiba wadagal ama kan ka soo noqo ama adoo gaajaysan oo basta aqoonta la gal rukas baa kuu banaan baa layidhi marka rukaska qaacide waxay yidhahdaan fuqahadu leeyihiin alrukasu laa tunaatu bilmacaasi rukasku kuma xirnaan karaan macsiyo dembi ah oo nin dembi u socdaaye rukas ma kaalmaysan karo walihaadaaba waxay leeyihiin fi safari mubaaxi safarka mubaaxa ee banaan wey safarkaa ama waajib waajib ha noqdo xajiya wax lamida ama safar sunno oo camal sunnaa la samaynaya ha noqdo ama safar mubaaxoo qaraabo salaan iyo ganacsi iyo wuxuu dooni ha noqdo safarku waa inuu mubaax yahay ya waa safar macsiya safarkan qudbasiradae gaba meherka xa masaafadaee gabdhaha lala safrayo gabadhaan maxram lahayn inay safarta waa dembi in reerkii iyo walaayadii dadkii lahaa laga xado soomaaliya meerxad ku tilmaantay oo lala dhunto la xadana waa dembi oo xaraam wey xaaraantii sidaa ahayd qaacidada fuqahadeennu hadday noqotay alrukasu laa tunaatu bilmacaasi gabadha weligeedii marka la waayo in la guuriyaayey waa ruksa ruksadii macsiyo ma loo mari karaayo macsiyo ma lagu gaari karaa fi lmadhabi maya alrukasu laa tunaatu bilmacaasi halkaa waxaad garatay rukso meherin male masaafaan gaarnaya qolyaha teeka weyga u safaya gabdhaha lala cararo ruksadii idaa qaaba waliyu ma laha sababto arukasu laa tunaatu bilmacaasi weeye madhabku xataa aaba waa mas'alo kale ilaa aada soo usoo noqdo rukaskii safarku waxay jirayaan ilaa aada gurigaagii aada ka safartay kusoo noqoto waxaa dhiman ama meeshii aad jumeel kale oo joogto aada iskaba degto oo safartii joojiso nagaato labadaa mid haddii la helo xugmu safarkii waa baxaya wa sharطuhu الniyatu fi اlixraami wa tarku maa khaalafa fi اdawaami wajaaza an yujma sharطuhu sharطu اlqasri gaabinta shardigeedu anniyatu waa gaabin inaad niyooto fi lxraami markaad xiranaysa salaada guriga inaad qasri kasoo xidhato maaha soomaalidu qasri baa ii xiran buu ku leeyahay ama sheekhu qasri ma soo xiran markaan soo safrayey buu kudhihi waa khata fuqahadeennuna ma dhihin dadkun baa ismoodsiiyey shardiga qasrigu waxaa weeye markaad salaada allaahu akbar leedahay inaad niyooto inaad gaabiso waa cinda alixraam ee cinda safari maaha tani waa shuruuda safarka aad ku gaabin karto gaabintuna niyada waxaa lagaa rabaa markaad xiranayso inaad gaabin niyooto waxay leeyiin lianna asalka ta itmaamka weeye aayaddaana tustay niyadduna waxay u waajibtay asalkii in laga guuro faraca ruksaa loo guuraayey niyuu u baahan yahay salaadan kala sooca ma tamaamkiibaa tukan mise iyadoo maqsuura ah baa tukan wa shartuhu shartu lqasri waxaa weeye anniyatu in la niyooda fi lixraami goorta la xiranayo waxaa labaadoo shardi ah wa tarku maa khaalafa wax khilaafsan inaad ka tagto fi dawaami inta aad salaada ku jirto salaada intaad ku jirto ilaa dhammaadkeeda wax qasrigii nafyinaya ama salaadii ka hor imanaya inaad iska ilaalisa weye adoo salaadii ku jira haddaad dhexdeeda go-aansatood niyooto safarta inaad ka tala baxdo ood halkanba iska degto wajaba itmaam inaad dhamaystirtaa waajib kugu noqonaysa aad dhamaystirto ba waajib kugu noqon haddii adoo qasri soo niyooday niyadaadii aada badasho ood niyooto asnaaa salaati iskaba dhammaystirna waxay leeyihiin wajaba alitmaam lianna xaalkii hore ruksada waad ka guurtay marna niyadii baad badashay marna cudurdaarkii ruksadaabaa zuulay asalkii baad u noqon marka wajaaza waxaa banaan an yajmaca inuu jamciyo bayna alcasrayni labada casar oo duhurka iyo casarka waa taqliib fii waqti ixdaadayni labadooda midkood waqtigeed kal cishaa'ayni sida labada cisha maqribka iyo cishahaba uu jamcin karo midkood waqtigeed wuxuu ku leeyahay jamaca duhurka iyo casarka waa bannaan yahay jamca maqribka iyo cishahana waa bannaan yahay alcasrayni iyo alcishaa'ayni labada waa la isku yidhaahdaa waana min baabi taqriib oo abihi hooyaba abaweyn baa la yidhahdaa abubakr iyo cumarna cumarayn baa la yidhahdaa qoraxda iyo dayaxana qamarayn baa la yidhaahdaa waa iska caadi labadii marka laisku lamaananay midkood magaciisa in la siiyo waa iska caadi wajaaza marka waxaa banaan an yajmaca bayna alcasrayni nabigaa samayn jira labada waqti kuu doono ama taqdiim ka dhig ama taakhiir ka dhig waa jawaaz cala asaxiixi saxiinka waxay weriy anas radi allahu canhu ardaahu inuu leeyahay nabigu wuxuu ahaan jiray idartaxala qabla an tasiiqa shamsu qoraxdu intaynan zuulinayn duhur soo gelin nabigu hadduu safro akhara duhra ilaa waqti alcasri duhurkuu dibdhigi jiray ilaa casarka laga gaaro uma nazala fajamaca baynahumaa kadib casarka marka la gaara intuu daguu israacin jiray faidaa zaaqat ishamsu qabla an yartaxil hadduu duhurkasa u soo galay isagoo weli guurin salla duhra waalcasra uma rakib duurkii casarka intuu israaciyuu kadib safri jiray soo maartay marna in hor soo hormarin jiray casar marna duhur la dibdhigi jiray fii waqti ixdaadayni labadan casreynkaa midood waktigeedu ta hore waktigeeda isugu geed ama ta damba waktigeeda isugu geed kal cishaayna sida labada cishaba sidoo kale in la jamciyo labada waqti midkoodna la isugu geeyo ay u bannaan tahay intaa waa musaafirkii kamaa yajuusu siday u bannaan tahay aljamcu in la jamciyo lilmuqiimi qofkii nagaa bimaطarin bisababi maطarin roob dartii laakiin maca taqdiimi jamcu taqdiimun baa banaanoo duhurkii waktiga duhurka ad wada tukato ama waktiga maqribka ad wada tukato haddaba roobku markuu daaya salaadaha la jamcinayo waa fiqhigii shaaficiga qabe halkaa ku arka horta iyadan kamaa yajuuzu ljamcu in labada salaadood la jamciyo say u bannaan tahay lilmuqiimi qof negi oon musaafir ahayn bimaطarin bisababi maطarin maطar dartii laakiin maca taqdiimi jamcu taqdiim baa la jamcin karaaye lama dibdhigi karo arrintaa waxay aslaan u deliishadaan mafhuumka xadiidka ibn cabaas ee imaam muslim fii صaxiixi ku wariyey jamaca rasuul اllaahi bayna الظhri wاlcasri wاlmagribi wاlcishaa'i biاlmadiinati min gayri khawfi walaa maطarin cabsina ma jirin roobna ma jirin halkaasa waxay yidhaahdeen mafhuumka waxaa laga qaadanayaa haddii uu roob jiray in la jamcin jiray baa laga qaadanayaa laakiin wax nas oo sariix oo asaxay filmaari in la jamcin kara maanan arag sidaasuna sheekh muqbil leey kitaabkiisa adilatljamci bayna asalaatayni filmaari risaaladiisa musaa nusuusta ururiyo dhan wax sariixa ma laha mafhuumkan baa laga qaatay iyo qaacidada guud ee rafcu اxaraji wاlmashaqati ma jacala calaykum fi diini min xarajin iyo laga qaatay maarkii shuruud buu leeyahay marka waa in maarada hadday da-ayso roobku cinta ibtidaai aaniya baadiya tan lagu bilaabaya labada sanadood midda hore waa ta waktigeedii joogo duhr ama maqribe markaad bilaabayso waa inuu roobku jiraa ko wa khatmihaa markaad dhammaysteed assalaamu calaykum tiraahdana waa inuu roob jiraa iyo wa fi ibtidaai ahaaniyati tan labaad markaad bilaabayso wuxuu ku leeyahy salaada markaad xiranayso hore waa inuu jiraa inta dhexda hadduu istaaga dhib maleh markaad dhammaynaysana waa inuu soo daataayo roobkii tiixiisii jiraa haddana tan labaad markaad bilaabaysa jiraa inta dambe iska istaaga hadduu rabo intan fuqahadeennu waxay u leeyihiin waxay leeyihin salaada markaad bilaabaysa waa in sababuljamci jiraa sababtii loo jamcin lahaa waa inay jirtaa ko markaad salaada ka baxaysana weli sababkii waa inuu qaaim yahay ilan jamacii haddaad u guuraysaa ta kale markaad bilaabaysana waa in sababkii weli qaaim yahay si labada sanadood sababkii isku xiraya labadaba uu ula socdo waa iska tacliilkaase daliil khaasa iyaduna ma laha laakiin qaacidadii caamka ee rafculxarajkii haddii la eego matarkii mar haddii uu da-ay asbaabtiisii iyo afarkiisiina uu joogo ixtimaalka roobka imaatinkiisana uu qaa'im yahay cinda almuxaqiqiina way bannaan tahay labada salaadood in la jamciyo calaa kulli xaal faahfaahinta iyo tafaasiisheeda فق الجمع بين الصلاتين leeyahay mashhuur xasan salmaale salmaan baad faahfaahinteeda ka raadin ilaa laba boqol saddex boqol oo beyj weeye runtii aada buu usoo guuriyey taxqiiqa masaa'ilkaas yay u bannaan tahay inuu salaadaha jamciyo filmatari isagoo muqiima liman waa qofkii yusallii ku tukanaya fii jamaacatin horta waa jamaaca inay tahay nin munfarid oo keligii tukanaya waxba salaad jamcin maayo maxaad ka jamcin munfarid keligaa meesha rabto way kuu qabato waa ku tukani kow idaa jaa hadduu imanayo min baciidin meel foguu ka imanayo masjidan masjidna uu imanayo oo naala aladaa dhibna uu ku gaarayo waa inaad meel fog ka imanayso waxaa la diidayahay horta waa jamaaco inay tahay oo masaajid lagu tukanayo jamacana dadku ay meel fog ka imanayaan asalku intaa weeye dadkii intii kalena jamaca way raacin karaan waxaay masalan rafculxaraj xaraj iyo ciriiri dartii baa loo sameeyey haddii adiga masaajidkaba waxa idiin dhexeeya meel roobba aadan arkaynin roob waa da-ayaa sax laakiin masaajidku meeshuu ku yaallay guryo badanoo dhisayoon roobba la arkaynin baad degan tihiin halkanaad ka soo gelaysaan ama masaajidka qaybta koraa baad degan tihiinba salaadiidnale mashaqo iyo xarajaad u jamcisaan maba yaallaba xaraj iyo mashaqo salaad loo jamciyo ma yaallo laakiin dadka qaarkii haddii ay tahay inta kala tabac bay noqonayaan wa sharuhu sharuhu niyatu fi lulaa wamaa rutiba walwilaa wain tayamama wa sharuhu shartu jamci taqdiimi jamca taqdiimka ah ee musaafirkii ama matarkii muqiimka ahaa ah shardigiisu waxaa weeye laakiin maca taqdiimidii bay daba socotahay anniyatu inuu jamac niyoodo fi luulaata hore iyo wamaa ay ladii kii rutiba laga ratibay ee laga dambaysiiyey salaada hore iyo ta dambeeg la xiriirtaba inaad niyooto weeye niyatuljamci inaad niyooto walwilaa labada salaadood inaad xiriiriso oodan waxba u dhamdhexaysiinin weeye wain tayamama hadduu gebagabaysto gebagabaysi u dhaxeeyo iyo booraysi ay falaa ba'sa dhib ma laha halkan wuxuu ka hadlayaa mualifku jamcu taqdiimku laba shardi buu leeyahay shardigiisu anniyatu walmuwaalaatu wey shardiga hore niyadiihi waa niyadu waxay kala saaraysaa taqdiimka mashruuca ah iyo taqdiimka sahwigiiyo ciyaarta ah waxaa lagu kala saari karaa niyada aada la timid tan dambe iyo ta hore labadaba niyad iyo qasadkuna daahirka naska weeyo wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qaacidadaasay gelaysaa marka wamaa ayi ladii rutiba salaada dambaa looga jeedaaye tii hore daba socota walwilaa xiriirin labada salaadood inaadan waxba u dhaxaysiinin labada salaadood inaadan sunno iyo waxba u dhexaysiinin waayo nabigeena sal ly slam waxaa laga wariyey xadiidka ibni cumar iyo kayrkii inuu nabigu jamciye bayna almaqribi waalcishaa'i bijamcin musdalifa biiqaamatin waaxida walam yusabix baynahumaa gadaashoodna ma sunaysanin walaa calaa iri waaxidatin minhumaa midoodna gadaasheed kama dambaysiin wax sunnaa xadiga nabigana saluu kamaa ra'aytumunii usallii buu ina yidhi salaadahana waxba uma dhexaysiin jirin gaar ahaan jamcu taqdiim haddii ay tahay intaa waxaa dheer hadal ishkaal shaaficiyada ku yimid waxaa la yihi shaaficiyadu waxaad qabtaan tayamumka laba farad laguma tukan karo labadii salaadoodna ha la xiriiriyaad tiraahdeen tii hore markuu tukada waa inuu gebagabaystaa tayamumaa maxay dhahdeen kaa zamankiisa yasiiraho dhib ma laha wain tayamama hadduu gebagabaysto falaa ba'sa dhib ma leh waayo zamankiisu curfan waa shay yasiir ah salaadiina laasim buu u yahay oo kama maaranto sidaas darteed qofka wax laasimka ku ah waajibka ku ah muwaalaadkiibuu kala goynayaa lama yidhaahdo saasay weyn tayamama u keeneen waljamcu jamca bitaqdiimi in la taqdiimiyo iyo watakiiri takiirka bixasabi larfaqi ka u dhimrin badan buu ahaaday lilmacduuri qofkii macduurkaah ee musaafirka ahaa wuxuu yihi keebaa fadli badan jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir hadba kii qofkan musaafirkaa u sahlan baa u fadli badan sababtoo waa taysiir iyo fududayn baa loogu jideeyey wixii hadba isaga u fudud baa u sahlan nabiga ala haduu safsafariya oo socdana uma degi jirin salaad hadduu joogo hadhuu soconayana hadduu israacin jiray marka bixasabilarfaqi ka u dhibrin iyo naxariis badan musaafirka lilmacduuri qofka macduurka ee musaafirkaa baa fadli badan fii maradin qowl xiki fii maradin wa fii maradin jiro iyo xanuunka in loo jamcin karo jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir qowlun qowl imaamu shaafici xukiya laga soo guuriyey baa jira wa quwiya waana la xoogeeyey wakhtaarahu waxaa doortay xamdun baa doortay ninka la yihahda abu sulaymaan alkhaaabi iyo wayaxya nawowi labadaana qowlkaasay doorteen buui imaamu shaafici qowl baa laga soo guuriyey uu leeyahay haddii matarkii ay banaanaatay lilmuqiimi qofka mariidka ee jiran ee salaada mar walba waktigeedii guda ay dhibayso salaadaha wuu jamcin karaa kii hadba u fudud jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir qowlkaas shaafici laga soo guuriyey isaga ayaa xoog badan baa la yidhi oo waa la xoogeeyey oo xadiidkii matarka loo daliishaday rafculxarajku ku tusaya buu mararka iyo xanuunkuna soo gelayaa kaasaa lagu xoogeeyey imaamu nawowi baana ku xoogeeyey xadiidkaas markuu marayay fii sharxi saxiixi muslim baa qowlka cayiday wakhtaarahu waxaa doortay xamdun alkhaaabi baa doortay khaaabi abu salaymaan alkhaaabi kitaabkiisa macaalimu sunan fii sharxi sunani abi daawuud markuu sharxayey buu isna mas'aladaa rajaxay wayaxya nawowi baa doortay isaguna oo rajaxay fii sharxi muslim keliga intaa kuma gaabsaneen imaamu nawowi fi majmuuc sharxi muhadab mas'aladan markuu marayeyna wuxuu yihi labada iyada keliya meehe rag culus oo kaleoo shaaficiyada kamida ayaa qowlkaa iyaguna doortay qowlkaasu soo guuriyey waxay leeyihiin naadimku asalkiisii azubad fi fiqan oo asalkii nasriga ahaa ma arage baa waxay leeyihiin isagana mas'aladan uu janjeersaday ibnu raslaanna dhinacaas quwiya iyo hebel baa doortaydu waxoogay xaggaasu isu yar badinayaa marka raggu ma yaree waa laga badan yahay laakiin ka fuqaha shaaficiya laga badan yahay baabu salaati اkhawfi halkana salaadii khawfka iyo cabsida uu baab yahay anwaacuhaa noocyadeeda alaaatun waa saddex saddexdaa nooc buu ka soo guuriyey laakiin ilaa toddoba nooc iyo sifaa soo aroortay nusuusta laakiin saddexdaa uu sheegay saddexdaba naskooda waa asaxay kii la sameeyaba laakiin qayb ka mida hadda lama samayn karo oo mafsadada ka dhalanaysa baa ka badan maslaxada waayo qaabkii dagaalka iyo hubkiibaa isbedelay inaad cadowgii isu muuqataan ood maalintaa isugu soo baxdaan laba saf u istaagtaan oo waaweyn baas lagu fura ama madfacna dhexdhiga soomaha waagu hore de seef baa laiskula soo ordi jiray sababtaa qolana waa sujuudi jirtay qolana waa fiiri jirtay oo ardayn jirta aan arki doono hadda haddaaban ciidankii oo isu muuqdo meel ciidankaaga isugu keento hal madfaca la dhex dhigo wey hal madfac haddii la dhex dhigo ciidankii waa habaabo wixii laga cararaya salaatulkhawf loo jideeyey in lana tukado khatartana la yska ilaaliyo tii baa meesha ka baxaysa kolba salaatu khofka qur-aankaa sheegay qaybo kamidana tilmaamay oo waxaa layihi digtooridiinana qaata wa idaa kunta fiihim fa aqamta lahum salaata faltaqum طaa'ifatu minhum macaka walyaakuduu aslixatahum hubkooda iyagoo sita ha kula tukadaan aayaadaas sifaadkay sheegtay iyo sifaad kalaba saddex baa halkan lagu sheegay kow fain yakun hadduu yahay caduwunaa cadowgeennu fii kayri qiblatin meelaan qiblada ahayn buu inaga jiraa saddexda jihee kaluu kaa jiraa innagoo kale bari iyo galbeed ama ama koonfur buu kaa jiraa waqooyi kaama jiraa dhinacii qiblada fain yakun caduwunaa fii kayri qiblatin buu jiraa fasunna fasunna waxaa la suneeyey fasun jide taxrusa inay ilaaliso firqatu koox oo wasallaa uu tukiyo man yaumu qofkii imaamka u noqonayay dadka bilfirqati lulaa kooxda hore wa rakcatan ragcadna tutimu iyadoo ay dhammaystirato oo waxarasad ay waardi qabato uma yusallii ragcatan uu tukiyo bilfirqati lukhraa kooxdii kale walow fii jumcatin jumcaba ha noqotee uma atamat iyana ragcad dhammaystiranto wa bihim qolada dambana yusallimuu la salaamo naqsado cadowguu qibladii ma jiro ciidankii hala qaybiyo laba qaybood ha laga dhigo qolo waardiga iyo dhufayska ha ku jirto qolana imaamkii hala tukato salaatulkhowfkii ragcado laba ragcadood baa la tukanayaaye oo qasrulcadadi wasifati baa lagu samayne wuxuu samayni allaahu akbarta qola la wadaagi fadiiladii takbiiratulixraamkay heshe heshay hal ragcad markuu tukiye soo istaago istaagu kaga hadhi iyaguna ragco labaad bay dhammaystiran oo faatixadoodii rukuucdoodii iyo sujuuddoodii iyo ataxiyaadkoodii assalaamu calaykum bay dhe way bixi isaga uu taagnaan halkii qoladii kale ay soo bedelayaan kuwii kalaa iman markuu allahu akbar yidhaahdaanay ay faatixadooda akriyaan buu rukuuci way la rukuuci oo ragcaddaa markuu fadhigii gaaro ataxiyaadkii isaga labadii waa dhamaystay soo maha iyagaa istaagi oo ragcad kala soo dhammaysan fadhiguu ku sugi markay soo fadhiistaan ee ataxiyaadkay dhammaystaan iyagana fadligii salaamo naqsigay la wadaagi qoladaana takbiirta imaamka la wadaageen iyo hal ragcad qoladana tasliimtii iyo hal ragcadda imaamka la wadaageen xataa dagaalka marka lagu jiro cadaaladda soo mari waxaa kaloo weji labaadusan sheeginoo bannaan qoladan laba ragcadood intuu tukiye inay salaada ka baxaan qolada kalena ay yimaadaan oo laba ragcadood oo kale uu tukiyo isagana afar uu tukado iyagana laba laba ay tukadaan taana way bannaanta weji saddexaad baa bannaan oo isla salaada fii kayri lqiblati marka la joogaa waa lagu xirtay koox baa ku xiratay ragcaddii horey la tukadeen way iska tegayaan iyagoo salaaddii ku jira kamayna maxnogow way dareerayaan safka iyo dhufayskay gelayaan salaadiina way ku jiraan weli qoladii kalaa iman ragcaddii bay la tukan taagnidii wuu ku sugayey markay ragcaddaa la tukadaan bay qoladii kale soo noqon ragcaddoodii kale dhamaystiran kuwana ragcaddoodii bay dhammaystirteen markaasuu la salaamo naqsan ciidan dareeray oo salaad ku jira oo meel dhufays ka galay haddaad tiraahdo waxaad tidhahaa shan boqol oo mitir ka galay oo haddana soo noqday salaadiina weli ku jira wey taana way sugan tahay nabigeena ka sugan tahay sala allahu alayh alih wasalam baabu salaati alkhowf marka la yimaado baab kala waay kollaba cadowgan hala iska dhiciyo salaadan hala tukada wey cadowgan hala iska dhiciyo oo gaalka hala iska dhiciyo salaadiina hala tukada salaad maaragtay in la dayn waayo fain yakun caduwuna hadduu yahay fii kayri qiblatin dhinaca qiblada waxaan ahayn fasunna waxaa la jiray fasun jidee ama fasunna waxaa la jiray midkaad akridaba taxrusa inay ilaaliso an taxrusa inay ilaaliso firqatun koox oo wasallaa man yaumu qofkii imaamka ahaa uu tukiyo ragcadna tutimu iyadoo ay dhammaystiranto ragcad markuu tukiyo tii kale dhammaystirato isagana taagnida ku ilaaliyo oo waxarasad ay waardiyo waardiyo bilowdo salaadeedina way dhammaysatay uma tusalii uma yusallii ragcatan buu la tukanayaa bilfirqati ukhraa kooxda kale fadhiguu ku sugayaa walow fii jumcatinna ha noqotee uma atamad way dhammaystiraysaa kooxda kale wa bihim kooxdan labaad buuna yusalimu la salaamo naqsan salaadaasi waa salaadii nabig ala salaam fii gaswati daati riqaac uu tukaday weeye xadiidkii warinaya saalix ibni khawaad can man sallaa khalfa rasuulilah sal slam fii salaati daati riqaac la tukaday waa xadiidka imaam bukhaari muslim warinaya sahl ibn abi xasmana isna waa tilmaamaya oo sahl ibn xasma xadiidkiisu kama dheera laakiin waxaa sariya xadiidka saalix ibni khawaad can man sallaa macahu yowma daati riqaaci salaata alkhawf baa sidaa u tilmaamay taas waa noocii koobaad nooci labaad baa kana wain yakun cadowga hadduu yahay fii qiblatin qiblada jiro safahum safayna laba saf buu ka dhigay o isdaba taagan uma biljamiici dhammaantoodba axramaa salaadu la xiran allahu akbar markuu yidhahdo way la wada xiranayaan oo rukuucdana way la wada rukuucayaan sujuudda marka la soo gaaro marka wa macahu maciise imaamka yasjudu safun saf baa sujuudaya minhumaa labadoodii kamida ka horaana fiican waxarasa alaakharuka kalena waa waardeedaya oo taagniday ku harayaan uma xaysu goortuu qaama istaago markii sujuuddii intuu soo dhammaysta isagiiyo safkii soo istaagaan iyagaa waardi ku filane falyasjud ithaani safkii labaad ha sujuudo wayalxaq ilimaam imaamkana ha soo gaaro markuu imaamku soo gaaro ragcaddii labaadna sidoo kale hala yeelo taana nabigeena calayhi salaatu wasalaam bay ka sugan tahay iyaduna mar ibn cabaas bay ka sugan tahay mis fii saxiixi اbukhaari inuu yihi nabigu wuu istaagay wa qaama annaasu macahu dadkuna waa la istaageen fakabara wakabaruu macah way la tixirteen warakaca warakaca naasu rakacuu macahu way la rukuuceen uma saja rakaca naasu macahu riwayad ibn cabaas waxay leedahay rukuucdii lamayna rukuucin qoladaas qayb baa la rukuucday oo la sujuuday tii labaad buu istaagay qoladii kale baa rukuucday oo sujuuday markay labadoodii soo dhammaystirteenna qaarkoodna salaada way ku wada jireene walaakin bacduhum yaxrusu bacdan buu yihi qaarkood baa qaarka kale waardeynayay waxaa kaloo iyadana xadiidka laftiisa oo kaleeta tilmaamay xadiidka sunankaa eebi cabaas izuraqi radia allahu tacaala canhu wa ardaahu abu daawuud iyo nasaa-i ay warinayaan isagu ziyaadu ku daray ziyaadadaadana cadaaladaa ku jirta wuxuu yihi labada saf baa istaagi siduu nabigu yeelay sal slam waa lala wada xirtay waa lala wada rukuucay waa lala soo wada toosay isaga iyo safkii horaa sujuuday safkii dambena taagnidu ku haro waardigu hayaa waa salaadii cusfaan waadi cusfaan uu ku tukaday markii uu salaadii soo sujuudii soo dhammaystay ee soo istaagay qoladii kale way rukuuceen way sujuudeen markay soo dhammaysteen bay labadii saf isbedeleen ninba ninkii ka horreeyuu dabamaray safkii dambaa ka hore noqday safkii horena ka dambuu noqday si ragcadda labaad qoladani ay nabiga sujuudda ugu raacan saasay rukuuca sujuudi ugu raaceen markii la soo gaaray qoladii xagga hore ahayd oo hadda gadaal taagan haddaayay raacday ragcaddii hore baa markii dambe waardigay qabatay cadaaladda soomali markii uu fadhiisteenna fadhiga waardi waa lagu qaban karaaye way soo sujuudeen way dhammaysteen assalaamu calaykum tiina hal mar baa la wada yiri waa jihatu lqiblati uu joogaa tan waa taan idin lahaa hadda tadbiiqeedu ma sahlana waayo cadowgiiba haddaad ciidankii laba saf meel isugu keento hal garnayl in la dhex dhiga wey marka sistamka hubka iyo dagaalkii ee loo soo dejiyey baa keenay qisadana waxay ku soo degtay cusfaan waa layshor fadhiyey xagga make ee loo socday bayna difaac kaga jireen duhurkii bay muslimiintu tukadeen nimankii gaaladaa waxay dhaheen wallaahi fursad baa ina dhaaftay haye salaadan ay wax walba ka jecel yihiin intay ku mashquulsanaan weerar haddaan ku qaadno been alcasri waduhur bay soo degtay salaatu lkhawfi iyagoo isdiyaariyey saa raggii hadda ay wada sujuuday wada sujuudina waa taagaya waan isoo fiirfiirnay weerarkii la rabay in kelis lagu weerartaba waa fashilmay marka wallahi nimankii waa taagtaagan yihiin ma foorarsanayaan indhishooda ma libiqsanaysa waa ina arkaan wey waxyiga rabbi baa hagaya subxaanau wa tacaala oo gargaarayay xaaladda saddexaad wa fi iltixaami alxarbi dagaalkii markuu hilbaqalad noqdee gacanta la isla galo sallow dadku way tukanayaan mahmaa amkanahum sidii ugu suura gasha rukbaanan iyagoo gaadiid saaran aw biliimaay ama iyagoo madaxa ku tilmaamayo ishaarayay tukanayaan taana waa daahirka ayado fain khiftum farijaalan aw rukbaanan adoo gaadiid saaran iyo adoo lugaynayaba samee xadiidkii ibni cumar ee bukhaarina wuxuu ahaa fain kaana khawfu huwa ashaddu min dalika saluu rijaalan qiyaama calaa aqdaamihim wa rukbaanan mustaqbili اlqiblati wagayra mustaqbiliha iyagoo gaadiid saaran iyo iyagoo lugeynaya adoo qiblada u jeeda iyo adoo ka jeeda intaba tuko muujeedaa salaad hala daaya qiil loo waa nin dagaal ku jiraa qibladii xataa baa lagaa daayay wixii kaleo dhan baa lagaa daayay rukuuciyo sujuud baa lagaa daayay tanay u dariishadeen fuqahadu markuu qofka mariidkaa ka cajisa wax walba inuu salaada arafka iimaa samaynayo waayo filxarbi markuu ka cajisay haddii biliimaai la yiri tanna markuu ka cajizay waa cajiye cajiye bilimayd halkaas ka dariishadeen fuqahadu raxmatullahi caleyh meel banaana ma farfadhiyaan intaasuu salaadii kaga baxay laba mas'alo dahabka iyo xariirta inay ragga xaaraan ka yihiin buu kusoo gebagabeeyey wuxuu yihi waxaramu way xaaraantinimeeyeen culimmadu cala rijaali ragga alcasjadaa dahab rag dahb waa ka xaaraan abadan binafji wax wax lagu sameeyey watabwiihi mid wax lagu dhoobay laa xaala sadaa marka uu mirir qaadan kara kuma jirto wuxuu ku leeyahay dahabka ragga waa ka xaaraan nabigaa yihi cala salaam xadiidka abi muusa alashcari iyo caliy bn abi aalib ee saxiixa uruqa lahaa xurima libaasu اlxariiri wاdahabi calaa dukuuri ummatii wauxilna liinaatihim haweenkoodana waa loo baneeyey dahab iyo xariir raggu inay xirtaan ummadayda waa laga xaaraantinimeeyey saasaa lagu xaaraantinimeeyey haddaba dahabkii sida uu ku yimaadaba laba nooc baa xaaraana in wixii lagu sameeye dahab almansuuji kii masnuuca min adahabi ahaawey watamwiihina kii maau dahabka dusha laga mariyey weeye allaahumma isagu inuunan sarraynin oo wax kala ka sarreeyo oo uu korkaba ka mirdhi kara maahane wixii dahabkii haddii laga sarreeyo oo uusan muuqanaynin isaga waa la mariyey laakiin wax kale oo xumaanaya oo dalays ka duulaya oo mirir yeelanaya baa meeshii yaalla kaa maadaama uusan muuqanin tafaakurkii iyo kasru quruubi almasaakiin maiyo khoyaladii ma keenaye laa xaala asadaa asadaa mirirkaa la yihahdaa wixii mirir qaadanaya waxaan ahayn waxaa laga soo reebay cumuumka uu taxriimka uu sheegay wixii baabu daruura ah lixadiidi carfajata bni sacdin radia allahu tacaala canhu ardaahu wuxuu yihi sankaasef igaga dhacday yowma alkulaabi fi ljaahiliyati dagaal la dhihi jiray kulaab fatakhadtu anfa min wariqin bahasha fidada ama qalinkaan san ka samaystay fantanna calaya waa igu qurmay markaasaa nabigu yimid bu yhi sal l slam faamaranii an abtakida anfa min adahabi dahabkaan qurmaynina ka dhigu yii bu saasaan uga dhigtay waana xadiid xasana kaa wuxuu tilmaamay daruuro taasoo kale hadday timaado waa lagu kaban karaa laakiin wixii intaa ka badan lama ogola wakhaalis alqazi aw ilxariiri wagaaliba ilaa cala asagiiri waxaramuu waxay xarimeen dheh khaalis alqazi aw ilxariiri xariir wey qazi iyo xariir isku mid weeye qaziga ama xariirta khaaliska ana way xaaraantinimeeyeen iyo wagaaliban wixii xariir u badan alqazi waxaa la yihahdaa duud lqazi waa bahalka xariirta dhala wey qazigu waa xayawaan yar oo dixiri yar waaweyna weeye wadamadan asiya aada loogu dhaqaa haddii beero gaara loo sameeyana wuu beermaa isagaasaa aada buu u cunaayoo cuntada ma joojiyo hadba cuntada la siiya noocyada ay u kala duwan tahay ee dhirta uu daaqo bay xariirta uu dhalayana diiba yeelataa see buu u dhalaa isagaa isdila isagaa isdila si uu dadka u anfaco marka hore wuu cunaa wuu cunaa wuu cunaa wuxuu wada wada wada wada wado marka dambe meel buu samaystaa wixii buu sii daayaa wixii uu ka imanaya xariirta laga samayn doonaa ooda markaasuu iridu ka baxa waayaa gaajo ugu dhintaa meesha ilaa gabayo badan laga tiriy meesha gaajo ugu dhintaa gaajadii oonka ugu dhimanayo isagaa isku xiray albaabada iska xiray laakiin ilahi subxaana wa tacaala musiibatu qowmin cinda qowmin fawaa'idu sow maaha duudulqazi baa la yihahdaa marka alqazu waa magac magacyada xiriirta kamida diibaajku waa magacyadeeda istabraqu waa magacyadeeda noocyada ay kala duwan tahay magacyada loo kala bixin jiray weye dhammaan jinsulxariir bay soo gelayaan wakhaalis alqazi aw ilxariiri baa la xaaraantinimeeyey marka wagaaliban wixii xariir u badanna iyana waa la xaaraantinimeeyey halka waxaad ka garatay wixii meelo yar yara ay xariir kaga samaysan tahay dhib mala waxa laga xaaraantinimeeyey waa ragga raggana daruuraa loogu ogolyahay waa inagu cabdiraxmaan ibn cawf iyo saxaabi kale waa kii u ogolaaday lixikatin kaanat bihima jirkooda cadha ama isxoqitaan baa ku dhacay tii baa loogu ogolaaday dumarkase waa loo ogolya xadiidka hore aynu kusoo marnay wagaaliban wixii u badanna xadiid ibnu cabaas baa wuxuu ahaa saxsaxay oo xasan ligayrihi noqonaya oo nin khusayf ibn cabdiraxmaan oo daciif xifdana uu ku jiro abu daauud warinayo inamaa nahaa sala allahu calayhi wasalam an اhawb اmusamati min axariiri xariirta khaaliska a buu nabigu xaaraantinimeeyey faama alcalamu wasuda thawbi falaa ba'sa bih calaamadaha iyo marada darfaheedu dhib malaha waxaa xadiidkaa xoogeynaya xadiidkii cumar bn khaaab radi allahu canhu ardaahu imaamu bukhaari muslim wariyeen nabigu lahaa can labuusi xariiri buu ka reebay wa qaala ilaa haakada in sidaas maahane warafaca lanaa rasuul sbicayhi asabaabati wاlwusطى labadaa farood iyo waxu dhigma maahane waxa kaloo xaraaminiye noo salaam marka waxaa yar yarkaa dhib ma laha waxaa kaloo asaxay imaam muslim wariyey fii صaxiixihi min xadiidi asmaa binti abi bakri radi allahu canha o ardaaha inay jubatu nabiyi ay haysay oo caaisha ay ka qaaday waxay soo bixisay jubbadii nabiga walahaa libnatu diibaajin farjahaa makfuufaani bidiibaaji hareerahana xariir baa kaga wareegsanay nooca qaaliga ee diibaajka la yihaahdo baa kaga wareegsanay meelo kalena way kaga tiilay halkaa waxaad ka garatay calam iyo meelo meela hadii ay tahay yaryar dhib ma leh laakiin hadday haalib noqoto saasuu waqaaliban u yihi tan khaaliska ah tan xariirta haalib ku tahay labadaasaa xaraama xaraamtinimadeeduna nusuus badan oo kala cadayso nabigu ilaah uu yihi inamaa yalbasu lxariira fi dunya man laa khalaaqa lahu fi laakhira aakhira qof aan nasiib ku lahayn dumarka laakiin aad bay u fiicanta waa saqaali dadkiinan eshiya ka ganacsadaayey de xariirta waad ka ganacsan kartaan banuma inta khaaliska haddaad keentaan waxay leedahay xariirta xariirtu sifo waxay leedahay dharko dhan ay kaga duwanta haddaad meel kulul joogtana waa qabow haddaad meel qabow joogtana waa kulayl hadduu baraf yimaadana iyadaa kulayl kugu filan jaakad uma bahnin hadday qorax kulul timaadana iyadaa qaboobaanaysa dumarkaa loogu talagalay marka laakiin mid beenoo musayafa yaan laga gadin ilaa cala asagiiri ilmaha yar maahane caruurta yararkaa maadaama uusan mukalaf ahayn xukmu nisaa baa la siino laa yaxrumu cala asibyaani maa yaxrumu cala arijaali bukule iyagu mukalafiin ma aha waayo isagana shahaamadii rijuulada iyo raggii weynaaye wax laga ilaalinaya ma aha laakiin ma wanaagsana wiilasha in lagu tarbiyeeyo wixii dumar loo ogolaaya dhaqankeeda yariday ku fiican yihiin adayga iyo raganimada in lagu taabaro halkaasa gudina wallah subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk